Bulshada degmada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ah bulsho aad u isticmaasha hilibka geela kaasi oo ah dhaqaale muhiim u ah islamarkaana laga maareeyo nolosha qoysas badan oo ku nool degmadaasi. Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Dooble ayaa ka barbixiyay faa'iidooyinka bulshada uu leeyahay isticmaalka hilibka geela islamarkaana bulshada inteeda kale ugu baaqay in ay isticmaalaan.
magacayda saddexaadna xasan dahir yuusuf baa layidhaahaa wax badan baan iskaga garanay dadka jirhkiisuu dhisaa maaragtay een, wax badan oo aan caadihin baan iskaga garanay marka caafimaadna wuu leeyahay jirkanagana aad buu u koriyaa dadka jirhkiisa marka waa kaasoo aad baan wax badan iskaga garanay maasha allah waxaa weeye hilibka ji- jirhkiisa wuu koriyaa si fiican buu u dhisaa marka dee ama maanta markaad cunto ilaa berri wax kale uma baahnaysid wax faa'iidooyin badan buu leeyahay marka caafimaadna wuu leeyahay markaas saas oo caafimaad buu u leeyahay magacaygu waa maxamed nuur cabdiqase jooga dhoobley geelu waxaa weeye waa hilibka ama adag ama xoogga leh ee ragga u roon ani hadda dadka isticmaalaan ku jiraa hilibka geelaan isticmaalaa een, aad baan mataqaanaayo dadka lafihiisa u dhisaa aad buu u fiican yahay geelu waa waa mataqaanaayo waa tiirka koobaad ee degmadan dhoobley loo isticmaalo geela oo mataqaanaayo lagu la keeno degmada dhoobley hadda markaad soo qaado dhoobley oo kalete geelu hilibka geelu aad buu u yimaadaa aad baa kawaamnada loogu qalaa een, intaasoo kawaan bay dhoobley leedahay intaasoo maqaaxiyood bay leedahay intaasoo mataqaanaa tuulooyin baa kaga dhow haddana degmada dhoble aad baa geela loo keena aad baa hilibkiisa loogu cunaa aad baana mataqaanaa loogu isticmaalaa waana waxyaabaha mataqaanaa u fiican dadka dhisitaankiisa jidhkiisa dhisitaankiisa ee hilib ahaan loo isticmaalo dadka waxaan u sheegahayaa oon ku wacyigelinhayaa inay hilibka geela isticmaalaan lacfigiisana ay ogaadaan ay dersaan ay wuxuu yahay ay ogaadaan intaas Dhanka kale qaar ka mid ah ganacsatada iibisaha hilibka geela ayaa ka barbixiyay sida loogu iibsado hilibka.
ani magacayga saddex waxaa la yidhaahdaa shukri dalaal xasan marka koowaad haddii aan ku horeeyo bulshada dhoobley sida hilibka geela u isticmaasho aad baa loo isticmaalaa hilibka geela haddii ay tahay kawaan hadday tahay muqaaxi hilibka geela aad baa loo isticmaalaa boqolkiiba dadka siddeetan baa isticmaasha hilibka geela Een, hilibka ugu badan ee ku tiirsan tahay hilibka geela waayo Een, dadku waxay isticmaalaan booskiisa waxay geliyaan hilibka geela qaalimada dhaylaha ee saddex jirka iyo afar jirka lagu qalo hilibkooda dadka aad isticmaalaan magacaygu waa cabdiraxmaan cumar sheekh axmed ganacsigiisa wuu fiican yahay maasha allah aad buu fiican yahay aad buu fiican yahay dee marwaxa weyaan haddii een, geela la helo hadda waayahan dee xoolaha qaalin waa mooye een, isticmaalkiisu aad buu fiican yahay ganacsigiisuna ma xuma aad buu fiican yahay dee faa'iidana waa laga helaa dee waxaana faa'iido lahaynna dee cibba maba socoteen een, cibba kumeyna daasheen marka faa'iidana waan ka helaa si fiicanna waan oola gataa Hilibka geela ayaa loo isticmaalaa siyaabo kala duwan oo ay ka mid tahay in ay si joogto ah u isticmaalaan dadka jaban.